wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland ayaa gaalkacyo ka daafuray wejiga afaraad ee shirka dib weegista xeerka maamulka gobolada degmooyinka iyo dhismaha golayaasha deegaanka shirka waxaa ka qayb galay maamulka degmada gaalkacyo wasiiro ka mid ah puntland xubno ka socday gobolada iyo degmooyinka maamulkaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka iyo ujeedka loo qabtay dhowaan waxaan galnay doorashooyinkii golayaasha deegaanka puntland oo soddon iyo saddex degmo ah soddon iyo lix degmo saddex horaa jirtay baan galnay haddana waxaan rabnaa inaan isu diyaarayno wejiga labaad ee doorashooyinka soo socda intaan taa la gaarin waxa weeye markaa inaan maro hannaan dib u eegisa waddadii ayna soo maray iyo wixii aan ka barannay iyo wixii aan kala kulannay iyo wixii loo baahan yahay inaan iska saxno intaan halkaa la gaarin bay hawshaana ku salaysan tahay dhowaan shir baa wuxuu ka dhacay qardho bil laba bilood ka hor looga hadlayay hannaanka dib u eegista dib u eegista hannaanka dimuqraadiyiinta barnaamijka ah halkaa waxaa lagu soo bandhigaya dhammaan wixii caqabada ahaa iyo wixii mudnaana iyo sida meesha laga aadayo waxaa ugu weyn oo ka soo baxayna waxay ahayd in shuruucdii dib u eegis lagu sameeyo xeerarkii doorashooyinka xeerarkii dastuurka kuwii xisbiyada kuwii guddiga doorashada kan lagu maamulo degmooyinka iyo gobollada ee loo nambarsame loo yaqaano dhammaan wixii laga bartay ilaa waay aragnimaa la helay in dib u eegis lagu sameeyo tii ayaanu annagu hadda horay u bilownay hawshaas annagu waa ka duulayna kulankaana waa kii afraad qaar kalaa dhiman waxaan gacanta ku haynaa in la diyaariyo xeerkii loo number seven ee degmooyinka gobollada lagu maamulayey oo waagi dhowto qaarkiina golayaasha deegaanka ka mid ah aada way aragnimo u leedihiin markii doorashadu ay dhacday oo lagu fariisiyey golayaha deegaanka oo qodobka sagaal iyo labaatanaad si gaar ah u quseeyo fariisinta iyo howlaha la xidhiira me waxa loo marayo wixii su-aala ka soo baxay hawshu taasay ku salaysan shirkan ayaa muhiim u ah geedi socodka doorashooyinka soo socda ee puntland iyadoo dib u eegis lagu samey doono maamulka gobolada degmooyinka iyo dhismaha golayaasha deegaanka